raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararkeena saaka ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo guddoomiyey shirka guddiga xakamaynta covid sagaal iyo toban ee dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed ugu baaqday in doorkooda ay ka qaataan xakamaynta faafitaanka cudurka coronavirus beelo walaalo ah oo dhowaan ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo maanta halkaasi loogu dhigayo gogol nabadeed deegaanka xalan guure oo hoos yimaada degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud gudoomiyaha gobolka banaadir oo kormeeray meelaha biyaha lagu kaydiyo ee gobolka banaadir ama roobabku ay biyaha ku kaydsamaan tartamayaasha degmada dharkeyley ee gobolka banaadir oo usoo gudbay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka soomaaliya baraadka eega caalamka warkeena subax saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya dalka shiinaha oo laga helay kiisas cusub oo ku aadan cudurka coronavirus
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee xakamaynta covid sagaal iyo toban isagoo oo bogaadiyey dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo doorka weyn ee dalka ay kaga qaadanayaan sida cisbitaalada waa cisbitaalka martiina iyaga oo garab istaagaya dadkooda iyo dalkooda iskuna biimeeyey in dadkooda cudurka coronavirus uu soo ritay ay badbaadiyaan ra-iisul wasaaraha ayaa ku ammaanay doorka weyn ee dhakhaatiirtu ay ka qaadanayaan xakameynta covid sagaal iyo toban iyo guud ahaan wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo wada dadaalada ku aadan xakameynta faafitaanka cudurka coronavirus markaana haddii aynu aadno gobolka galgaduud beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa maanta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo odayaasha dhaqanku waxa ay gogol nabadeed u dhigayaan deegaanka xanan buure oo hoos yimaada degmadaasi waryahayaga maxamed eeq cabdi maxamed ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray dhuusamareeb
guusha nabadeed ayaa maanta laga fidinayaa deegaanka xanan buure oo kamid ah deegaanada hoostega magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlada goboleedka galmudug iyadoona la isugu keenayo beelo walaalo ah oo halkaasi dhowaan ku dagaalamay gaar ahaan deegaanka qalanqale oo aanay sidaasi uga fogeen isla deegaanka xanan buure iyadoona dagaalkaasi uu geliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa shan ruux ayaana ku geeriyootay dagaalka maalmihii lasoo dhaafay deegaankaasi ka dhacay iyadoona dhowr iyo toban kale dhaawac uu kusoo gaaray ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan ayaa ku guulaystay in la kala qaado maleeshiya beeleedka halkaasi ku dagaalamay lana kala dhex galo saraakiil ciidan xildhibaano wasiiro iyo maamulka magaalada dhuusamareeb oo hogaaminayo gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan cali maxamed geeda qorow ayaa saaka ku sugan deegaanka xanan buure iyadoona la doonayo in la isugu keeno dadka halkaasi ku dagaalamay dirirtan ayaa waxa ay ku salaysneed dhuldaaqsimeed la isku haystay murankiisuna muddo uu soo jiisamayey ayna keentay gacanka hadalka dhimashada iyo dhaawaca dheliyey saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay u sheegeen dadka halkaasi ku dagaalamay in aan la ogolaa doonin cid hub sharci darro ah deegaanada miyiga ah ku wadata maadaama hubka la iska wato uu dhaliyey in dagaalka uu si fudud halkaasi uga qarxo deegaanada dalal goboleedka galmudug ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dagaal u dhexeeya maleeshiya beeleedka iyadoona ay ku dagaalamayaan aanooyin soo jiitamayay iyo sidoo kale muranada dhanka dhulka la xiriira maamulkuna waxa uu sheegay in go-aano laga soo saari doono arrintaasi maxamed cabdimaxamed reebi muqdisho dhuusmareeb
wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqday in dowladdu waa in door weyn ay ka qaataan xakameynta faafitaanka cudurka coronavirus cabdisalaan cali mataan ayaa faahfaahinta warkan inoo haya warkan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay ku warantay in shacbiga soomaaliya loo baahan yahay inay muujiyeen feejignaan iyo taxadar dheeraada maadaama xanuunkan uu yahay mid dunida oo dhan ka yaabiya haddana si aada u faafaya wasaaradda warkan ka soo baxaya waxaa lagu sheegay in afar iyo labaatanka saac ee ugu dambeeyey la diiwaan geliyay toddoba iyo konton xaaladood cusub oo xanuunkaasa waxaana wasaaraddu ay u qaybisay amaba ay ku sheegtay in sidan ay gobollada dalka ama gobolka banaadirba ay u kala yihiin dadka xanuunkaasi u asiibay saddex bukaan ayaa geeriyooday sideed kalena way bogsay taasi yeeshee gobolka banaadir ayaa la diiwaan geliyay saddex iyo labaatan kiis oo cusub halkaa somalilandna toddoba iyo toban kiis oo cusub la helay puntlandna waxaa lagu warramay wasaaraddu sheegtay in toddoba iyo toban kiis oo cusub iyagana la helay xanuunkan ayaa gebi ahaanba waxa uu si baahsan ugu baahayaa dalka oo dhan amaba caalamka iyadoo dadka soomaaliyeed ay yihiin dadaan inta badan marka loo fiiriyo aan u dhundululin digniinta iyo wacyigelinta ka imanaysa madaxda sare ee qaranka iyo khubarada caafimaadka oo mar walba qalabka warbaahinta kala hadlaya dadweynaha si ay u muujiyaan waxaa loo baahan yahay oo qura in lagaga fogaan karo ama lagaga feejignaan karo xanuunka inuu sii baaho oo ah in sare loo qaado nadaafadda iyo tusaalooyinka ka imanaya madaxda dowladda ee dhakhaatiirta oo la yeelo mayda aad baad u mahadsan tahay cabdisalaan qoys soomaaliyeed oo ku nool dalka maraykanka ayaa caruurtooda dib loogu soo celiyey waxaana axmed aadan cirday oo la wareegay shan ka mid ah lix caruur ah oo aqoon ah oo laga qaatay naciimo khaliif oo ku nool maraykanka uu kaga mahad celiyey sida wanaagsan ee dowladda maraykanku ay ugu wareejisay caruurtaasi cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa waraysigan la yeeshay
axmed kusoo dhowo warbaahinta qaranka soomaaliyeed waxaad warbixin nagu- naga siisaa ee maantay ee waxaad lagugu soo wareejiyey weegka hore ilmihii ee ee aad awuha u ahayd ee ee gabadhaadu ay dhashay ee wakhtiga badan ay gelisay marka bal waxaad warbixin yar naga siisaa sidee lagugu soo wareejiyey xageese wax maraya
آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، عبد الحكيم وما تنتهي هذه يو بهوينتا سومالي ناشونال تي في ان هاوشان waxay ahayd hawl waqti dheer iyo juhdi badan aan gelinay caruurtan waxaa hooyadood laga qaatay janawari labaatankeedii ayagoo agoona oo keligeed ay la rafaadaysay lix caruuray ahaayeen marka tan iyo maalinkii la qaatay ilaa hadda een, dadaal badan baan muujinay maxkamado badan baan tagnay dagaal badan baan galnay een, ilaahay mahaddiis iyo mahad aan u jeedinayo ummadda soomaaliyeed oo kulligood u istaagay ha aadaan culamaa udiin ha aadaan hooyooyin ha ahaadaan een, aabbayaal dad badan baa iska xil saaray inay hawshaan wax ka qabtaan dad badan oo macruufana oo aan ugu jiraan sida hiibo nuuro iyo cadar kaahin miidiyaha laftiina adinka laftiina waa istaagteen Een, marka waxay nagu qaadatay janawari labaatankeedii ilaa last week may first in aan caruurta na lagu soo wareejiyo Een, waxyaabo badan oo cidiyahay ku dagaalameen waa noo diideen waxay isku dayeen inay een, carqalado badanna hordhigaan laakiin eh, markii dambe waxaan u tiigsanay qodob d h s ku ay soo saartay oo ahaa een, kinshipka ilmuhu haddii uu leeyahay dad qaraabo ah oo dhaqankooda diintooda een, dayatkooda in lagu wareejiyo dadkaas ehladooda ah marka uma baahnid foster care license inaad leedahay waxaa lagu siinayaa emergency license kii qodobkii baan u isticmaalnay een, ma- waxoogaa bay cagajiideen markii dambe een, ilaahay waa nooga soo fududeeyey caruurtii maxkamad baa noo xukuntay oo aniga shakhsiyan igu soo wareejisay waa gartay ee ee xagee marka ee hawsha inta kala maraysaa
hawsha inta kale een, waxyaabo badan baa dib u dhacay caabuqaan dartiis maxkamado badan baa dib u dhacay xataa kuwii saddexdii maxkamadood oo ugu dambeeyaan soo marnay kulli waxay ahayn telefoon iyo video marka een, ma garan kar waa laba maxkamadood oo iskarab socda mid waa qadiyadda caruurta iyo mustaqbalkooda midna waa kriminaalka iyo gabadha marka shaqo iskuma laha waa laba judge iyo laba looyare iyo waxbay kala leeyihiin tii caruurta een, hadda waa aniga la igu soo wareejiyey walwalka noogu badan taasuu ahaa marka xoogga waxaan saarnay horta inaan caruurta gacanta ku dhigno markaas aan usoo jeesano gabadha difaacideeda taasna maxkamadihii dib bay u dhigayeen een, hadda waxaanu qabsanay laba looyar oo kale een, dagaal ayadana waxaan ku jirnaa een, weli lama qabanin maxkamadiisa horta lama qaban karo oo caabuqan dartiis
tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa usoo gudbay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka
tartal cilmiyeedka bisha ramadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabanayso warbaahinta qaranka soomaaliya islamarkaana laga daawado telefishinka qaranka lagana dhegaysto idaacadda redio muqdisho ayaa waxaa kulankii toddobiy tobnaad oo ah wareeggii labaad ku tartamay tartamayaasha degmooyinka dharkeenley iyo jilib oo ka kala tirsan gobolada banaadir iyo jubbada dhexe waxaana barnaamijka sanadkii toddobaad oo xiriir ah taabagelinaya maamulka gobolka banaadir tartamayaasha degmooyinka dharkeenley iyo jilib ayaa muujiyey tartan aad u adag islamarkaana ahaa mid xiise gaar ah xambaarsan tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa la weydiiyey toddoba su-aal waxa ayna ka jawaabeen afar su-aal oo ka mid a su-aalihii la weydiiyey halka ay qaldeen saddex su-aal oo ka mid ah waxaana ay ka faa'iidaysteen hal su-aal oo soo hareen martay tartamayaasha degmada jilib tartamayaasha degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa iyana dhankooda la weydiiyey toddoba su-aal waxa ayna ka jawaabeen afar su-aal halka ay iska qaldeen saddex su-aal oo ka mid ah waxa ayna ka faa'iidaysteen hal su-aal oo soo hareer martay tartamayaasha degmada dharkeenley sidaasi darteed ayuu tartanku noqday barbardhac waxaana tartanka lagu daray wakhti dheeri ah iyo su-aalo dheeri ah si ay labada degmo midkood usoo baxdo tartamayaasha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa usoo gudbay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka sida uu ku dhawaaqayo guddiga tartanka waa hagaag su-aalihii ugu dambeeyey ee la kala weydiiyey degmooyinka oo ahaa siddeed iyo sagaal degmada jilib markii aanu ku hormarno su-aashii siddeedaad waa ay ka jawaabeen hase yeeshee su-aashii sagaalaad waa ay qaldeen sidaa daraaddeedna laba dhibcood ayay ku darsadeen oo laba iyo toban dhibcood ayay soo urursatay degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe degmada dharkenley su-aashoodii siddeedaad iyo su-aashoodii sagaalaad waa ay ka jawaabeen sidaasna waxay ku heleen afar dhibcood marka tartankii waxaa wareegga kale u soo gudbay degmada dharkenley oo afar iyo toban dhibcood caawa soo aruursatay caawa hadduu alla idmo waxaa tartami doona degmooyinka garbahaarey iyo shibis oo ka kala tirsan gobollada gadow iyo banaadir barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa
halka warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda dalka shiinaha waxaa mar kale sare u kacay tirada uu soo ridanayo cudurka coronavirus kadib markii isniinta maanta ah dalkaasi laga diiwaan geliyey toddoba iyo toban xaaladood oo cusub shan ka mid ah kiisaska waxaa laga diiwaan geliyey magaalada wuhan magaaladan oo ah xuduntii ama goobtii covid sagaal iyo toban kasoo bilowday ayaa waxaa kiisaskani ay yihiin kuwo ka dhashay gudaha magaalada oo aan meel uga soo gudbin waa tiradii ugu badnayd ee laga helo wuhan tan iyo intii shaaca laga qaaday in cudurkan laga soo afjaray magaaladaasi saraakiisha caafimaadka ayaa rumaysan in shantan kiis ee laga helay ay yihiin shakhsiyaad hal goob ku wada nool magaalada wuhan oo ah oo xudun u ahayd cudurka coronavirus ayaa dhowr maalmood waxaan laga helin wax kiisas ah oo ku aadan cudurka coronavirus warkii subax oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmayna dhammaanteeda isku duwan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo